madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland eliyas cismaan dhugatoor ayaa xiriga ka jaray xaafada horwadaag oo ay dhistay hay-adda n r c islamarkaana lagu soo kordhiyey xaafadaha magaalada garoowe munaasabada xirig jarka ayaa waxaa ka qeybgalay wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka puntland maamulka magaalada garoowe iyo xubno ka socday hay-adda n r c gudoomiyaha magaalada garoowe cabduqaadir geedi ayaa ka warbixiyey dhismaha xaafadan
runtii ilaahay baa mahad iska leh subxaana wa tacaalaa maantayna waafajiyey inaan soo gebagabayno shaqadii inoo socotay muddadii labada sano ahayd oo aan ku jirnay guryahan iyo dhismahoodii oo maanta aan runtii ku casuunay madaxweynaha iyo dowladda inay inoo xarig jaraan inala ogaadaan wixii aynu muddada wadnay mudan madaxweyne iyo mudanayaal waxaan rabaa inaan idiin sheegno meeshaan waxaa la yihahdaa xafadan howlwadaag waxaa laga dhisay kunguri sida laydiin sheegay maalinta aan shaqada bilaabay baan la bilaabay inaan hawshaan ka shaqogallo culeysyo badan kadib ilaahay baa na waafajiyey inaan maanta ay noqoto maalintii ugu dambayso xarigjarka ahayd dad ku nool dadka ku nool waxaa lagu qiyaasa ilaa shan kun oo qoys welina dad kale hawsii dhiman oo aan weli usoo soo ururin runtii dadkaas waxay ku noolaayeen nolo adag qofkii tagaana garanaya meeshay ku noolaayeen roobka ma habaari jirin laakiin waa ka nixi jireen wax kalena ma aha daad baa qaadi jiray guryahaa ku daroori jiray culays baa afuuli jiray waxaa usii dheera nimanka tuugadayo sandaqadda intay hoos ka soo galaan alaabta ka xada gabdhahana ka kufsada baa kasii darnaan jirtay alxamdu lilaah ilaahay maadi maanta qof walba wuxuu degan yahay guri isaguu leeyahay oo sabra logadiisa haysto madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland eliyas cismaan lugatoor ayaa bogaadiyey cid kasta oo ka qeyb qaadatay dhismaha xaafadan marka hore waa bogaadinaynaa cid kastoo ka qayb qaadatay mashruucan muhiimka ah oo ugu horeeyo gudoomiyaha degmada ahna duuqa caasumadda mudane geedi ee ay ku xigaan hay-adda n r c oo runtii aan ku ammaanayno shaqooyinka waaweyn ay puntland ka hayaan oo runtii mashruucan iyo mashaariic kale oo nolosha dadka taabanaya ayan waa ka qayb qaadatay iyo shirkadihii fuliyey iyo madaxdii maaragtay shaqooyinka si hoose ee ugu xilsaarayd runtii siyaasaddii puntland ahay dadka soomaaliyeed ee puntland ku nooli inay reer puntland yihiin la xuquuq yihiin helaan daryeelka iyo waxyaabaha xuquuqaadka ah ee ay reer puntland leeyihiin maanta markhaatigeedu waxaa furaya magaaladan quruxda badan ee kuunka guri ah waa dhammaystiraya markhaatigeedii hore waxaa ahaa xildhibaan axmed oo idii ka mid ahaa haddana ahaa xildhibaan la doortay oo maanta golihii deegaanka aad ku leedihiin matalaad intaasna waxa weeye suuq ahaan waa ka muuqataan
xaafadan oo ka kooban kun guri iyo xarumo bulshada loogu adeego islamarkaana qaybka mashruuca xalka waara ayaa loogu talagalay dadka ku soo barakacay dalka gudihiisa in dibudujin loogu sameeyo